bismillahi raxmaan raxiim tartankan horta waxaan qabanaa sanad walba tanksgivinka waxaa la yidhaahdo waa waa faysto ay maraykanku ay sanad walba u dabaaldegaan markay yimaadeen maraykanka soo galeen ayaan horta aan faystadaasaan ku aadinaa waxayna soo bilaabatay last years waa wadnay waxaana ugu talagalnay inaan ugu qabanno bulshada ugu adeegno mane noocyada kala duwan mane bulshada u adeegno waxaan ka wadaa mane bulshada waa badan tahay bulshada waxay leedahay ilmo ilmahaas si looga badbaadiyo waxyaabaha aan dabiicigaa ee annagu aan soomaalida ama dadka islaamka ay isticmaalin si looga badbaadin lahaa aawadeed ayaa barnaamijkan u aasaasnay markaad fiiriso shan iyo labaatan sannood oo aad wadeen hawshan hawl fudud ma aha maxaa caqabadaho idinka soo maray maxaa faa'iidooyinahoo aad dareenteen oo idinku dhiirageliyay inaad shan iyo labaatan sano waddaan
waa horta su-aal mudan waa in aad i weydiisid marka u horraysaa caqabadaha kaa hor imaanaya waxaa ugu horreeya dadka horta maadaama ay joogaan waddan qurbaa la joogo fog oo waddan ka fog dadka saa u fahamsiin lahayd barnaamijkan inuu in la samayn karo in ilma la aruuran karo in community la noqon karo in iskuduubni la samayn karo in ilmaha loo diyaariyo aadista iskuulladooda iyo iyo iyo dugsigooda qur-aanka iyo masaajidkooda see loogu xiri lahaa in aad si in la fahamsiiyey waalidkii ayaa tan caqabadaha ugu waaweyn midda kale oo faa'iidooyinka waxaa waaye waa la arkay ilmo yararoo qur-aanka xifdiska ku guulaysta sportiska ciyaara cayaarihii m l ska cayaaraha heerka labaad ka ciyaara intaasba waa faa'iido iyo kuwo ku dhaafa xilliga xun dhallinyaradu ay high iskuulaadka dhigtaan iyo ku dhaafa waa wakhtiga ay dhallinyaradu ugu badan yihiin inay ka leexdaan jidhka wakhtigaas markay dhaafaan ay jaamacad galaan waxaa waaye cunugaas wuxuu noqonaya xoogaa cunug bisil oo ka badbaaday waxyaabahaas waa faa'iidada aan ku aragnay barnaamijkan samayntiisa aad aad iyo aad umahadsanta bal haddaan usoo noqono tartankan aad ku qabateen sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka aad ku qabateen atlanta georgia aad baa looga soo qaybgalay kooxa badan baa ka soo qaybgalay xiisuu lahaa aad baa loo daawanayey bal haddaad noo sida uu ku dhammaaday iyo kooxaha ku guulaystay iyo sida loo kala qaaday koobabka haddaad noogu darto sanadkan ha waa runtaa sanadkan waxaa ka qaybgalay toddoba kooxood oo ka timid isteedada like columbus ohio minneabolis oo laba koox ka timid washington seattle ay koox ka timid washington d c oo koox ka timid iyo koox ka timid magaalada aan degannahay ee atlana siddeeddaa koox ayaa ku tartamay iyo afar kooxood oo odayaala oo cayaartooydii hore ee soomaaliya ka cayaar jirta ka mid ah ayaa ku kulmay waxayna gebagabadii ku dhammaatay inay isku soo baxaan koox ka timid d c oo dhallinyaro ah iyo koox ka timid minneabolis oo dhallinyaro ah dhinaca dhallinyarada ay ka soo baxeen final ku yimaadeen waxaana kooxda ku guulaysatay minneabolis ka timid d cna waxaa gesha kaalinta labaad dhinaca odayaasha markaan soo aadna afar tiim aan ahayn tiim ka yimid nashville tennesia tiim ka yimid minneabolis odayaalah atlaanada lagu cayaarayo iyo d c koobkaasna waxaa ku guulaystay odayaasha ka yimid d c oo u badnaa odayaal waddanka hore aadwaddanka aad uga cayaari jiray xirfaddii iyo aqoontii ay weli ku dambayso ayaa sababay inay ku guulaystaan koobkaas saasuu noogu dhammaaday ceydeeda ugu dambayntii haddaan ku weydiiye su-aal laga yaaba dad badan in maskaxdooda ka guuxayso in tartan noocana la qabanqaabiyo dad la isu keeno casuumaad la sameeyo garoommo la qabto la abaabulo wax fudud ma aha yaa ku dhiirogeliya odayaashiinan bilaabay hawshan yaa idinku garab siiya okay marka horeysa horta waxa qofka baniaadanka inuu fikiro ayaa loo baahan yahay fikir aawadees hal abuur aawadeeda waxaan ku sababnay aniga iyo dhallinyaro kale inaanu aan aan aas-aasno in aanu samayno barnaamijkan si aan u helno jid loo maro oo xiise leh oo loo maro taargetka ama hadafka aan leenahay taas ayaa sababtay inaan aan aan isu tagno annagoo communitiga kaalmo weydiisanaynaa communitygana nagu wara qabteen sida hadda caawa nimankan ka sheegayna meesha ayaa sababay naguna dhiirigeliyey inaan inaan hawshaas sii wadno waana ku guulaysano natiijada waata aragtay waay wixii ka soo baxay